bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجmعين ama bعd qala الإmam أbu cabdالرaحman النasائي raximh اllah taعalى wqad rawى النahya عn الmuxaaqlaة yزيd bn نuعaym عan jabir bn cabdالlah waxaan soo haynay musaaracada axaadiidtii ku saabsanayd ee alfaadooduna xoogaa ay yar kala duduwanaayeen asaaniidoodana ay yacni iskhilkhilaafsanayd wax ka mid ah waxaa noo soo dembeeyey cataa bnu abi rabaax xadiidka inuu jaabir ka warinayey marka riwaayaadkii cataa mutaabacaadkooda ayuu halkan rabaa inuu ka galo marka ayuu wuxuu leeyahay waqad rawa nahya waxaa wariyey iska reebidda la yska reebay can ilmuxaaqalati muxaaqalada la yska reebay yaziid bnu nucaym yaziid bnu nucaym ayaa wariyey can jaabir bni cabdillaahi ayuuna ka warinaa yacnii yaziid cataa buu mutaabaceeyey waay macnaha cataa can jaabir keliya maahane yaziid bnu nucaym can jaabirinna waa jirtaa ayb wbilisnaadi qaala ahbaranaa moxamed bnu idriis wahuwa abu xaatim alraasiyu alxandaliyu hiqat imaam qala xadaanaa abu tawbata wahuwa rabiic bnu naafic alxalabiy qaala xadaanaa mucaawiyat bnu salaami wahuwa abu salaam addimashqiyu hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can yaxya bni abi kahiiri can yaziida bni nucaymin yaziid bnu nucaym alaslamiyu maqbulu ibnu xajar taqriibka sidaasuu ku yiri muslim iyo abu dawuud iyo nasaa-i ayaa u wariyaan ibnu xibbaanna kitaabkiisa hiqaadkuu ku tawhiiqiyey ibnulqataani alfasi isagana waa tawhiiqiyey sida uu alxaafidu zaylici nasburaayaha uu kusoo guuriyey can jaabir bni cabdillaahi ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nahaa can ilxaqli nebigu wuxuu reebay xaqliga muxaaqaladii buu reebay wahiya muxaaqaladuna almusaabanatu waaye tafsiirka marka riwaayada nasaa-i muxaaqala iyo musaabana isku macnou ka dhigay muxaaqaladii buu musaabana ku fasiray fii saxiixi muslim waxaa ku sugan tafsiirka muxaaqalada oo can jaabir weliba laga wariyey oo uu yidhi walxuquulu kiraau lardi walxuquulu ama muxaaqaladu kiraa-u lardi dhulka oo la kireeyo waa dhulkii marka oo la kireeyo tafsiirka marka imaamu muslim ee jaabir laga wariyey muxaaqalada wuxuu ku macneeyey dhulka kireyntiisa ayuu ku macneeyey oo weliba waxa ka soo baxo qaar ka mida in lagu kireeyo thuluth ama rubuc tafsiirkaasaana mashhuur ah oo badan midkan nasa- nasaa-i halkan uu ku sheegay aada mashhuur uma aha kaasaa ka xoog badan ayb muxaaqalada iyo musaabanadana farqi baa udhaxeeya muxaaqalada kiraa lardi bihuluthi aw birubuc weeyaan musaabanaduna waxa ay tahay baycu arutabi bitamri rutab oo marka timir dhulka taalla lagu gado qaala khaalafahu hishaamun hishaam ayaa khilaafay hishaam iyou khilaafaa mucaawiyat bnu salaam warawaahu can yaxyaa ayuu xadiidka ka wariyey can abi salamata can jaabirin tii hore marka yaxya bnu abi kahiir can yaziid bni nucaym ayay ahayd hadda marka yaxya bnu abi kahiir abu salama uu ka warinaa can jaabir markaas wabihi qaala ahbarana hiqatu alimaamu الnasaa-i halkan sidaasuu yihi yani ahbarana hiqatu ee xamaadu bnu mascada dadka uu ka wariyo nasaa-i ku sugan taqriiban toban ayay ku dhodhow yihiin intooda badan ama kulligood hiqaad waay cidda hadda uu ka wado hadda si gaar ah uu uga wado haddee ahbarana hiqatudanna shuraaxda wax sheegay ma aanan ma aanan arkin marka waana mas'alada la yidhaahdo alibhaam bilafdi tacdiil raawiga inaan magaciisa la sheegin laakiin lagu qariyo magac tacdiil tusaayo wax tacdiil ah athiqatu waa tacdiil ammaan waay marka lafdi ammaan ayaa wax lagu ibhaamiyey oo lagu qariyey marka waxaa laga yaabaa nasaa-i agtii marka mas'ale ahaan marka maxaa la dhahayaa marka culimada waxay leeyihiin ma la aqbalaayo oo xadiidka akhbarana hiqata uu ku jiro waa iska mubham waayo waxaa laga yaabaa isaga agtiisa inuu hiqo ka yahay hayruhuna uunan hiqo ka ahayn ayaa dhici karta marka inuu magac dhabo oo uu magaciisa sheego si loo ogaado ayaa daruuri ah eegeyr waxaa laga yaabaa haddii magaciisa la sheego culimo kale inay bayaani lahayd waxa uu yahay laakiin alimaamu الnasaa-i raximah اllah wuxuu ka mid yahay dadka aada ugu tashadudo rijaasha ee qof isagu marka uu tawhiiq ku sheegay oo akhbarana hiqatu uu yidhi waxay u badan tahay inuu hiqo yahay maadaama marka isaga mutasaahilna ma ahan bal rijaasha waa ku ad adeg yahay ama ictidaal ayuu leeyahay qala xadaثna xamaad bnu mascadata can hishaam bn abi cabdillaahi wahuwa dastuwaa'iy can yaxya bni abi kahiiri can abi salamata can jaabir bni cabdillaahi ana اnabiya slى اllahu عalayhi waslama nahaa wuxuu reebay can اlmusaabanati wاlmukhaadarati ayuu reebay musaabanadii iyo mukhaadara qaala wuxuu yihi almukhaadaratu baycu hamari miraha in la iibiyo waay qabla an yashuwa inta uunan bislaanin yani mirihii oo cagaaran oo aan bislaanin in la gado waalmukhaabaratuna baycu lkarmi cinabka oo la gado waayo bikadaa intaas lagu gado wakadaa saacin intaa intaasoo suus yani cinabkiio geed saaran ayaa zabiib qalalay oo dhulka yaallaa lagu gadaa intaas intaas qaala khaalafahu cumaru bnu abi salamata ayaa khilaafay iyow khilaafa yaxya bnu abi kahiir faqaala wuxuu yidhi can abiihi can abi hurayra mowdicu lkhilaafna waa maxay xadiidkii hore jaabir u ah yaxya bnu abi kahiir can abi salama can jaabir buu ka dhigay cumaru bnu abi salamana wuxuu ka dhigay can abiihi oo abu salama ah can abi hurayra saxaabiga waay marka mowdicu lkhilaafka wbihi qaala akbaranaa cmr bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas qaala xadaanaa cabdالraxman wa ibnu mahdi qaala xadaanaa sufyaanu wa thawri can sacd bni ibraahim wahuwa almadaniyu can cumara bni abi salamata can abiihi can abi hurayrata qaala nahaa rasuulu llahi sal l slam can almuxaaqalati walmusaabanati khaalafahumaa labadooda waxaa khilaafay cumar ibn abi salama iyo yaxyab iyo yaxya bnu abi kahiir labadaba waxaa khilaafay moxamed bnu camrin waa moxamed bnu camr bni calqama oo muxuu yihi can abi salamata can abi saciidin xadiidka wuxuu ka dhigay xadiidu abi saciid wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu cabdillahi bn lmubaarak qaala xadaanaa yaxya wahuwa bnu aadam saaxibu kitaab اlkharaj qala xadaanaa cabdالraxiim wa cabdالraxiim bnu sulaymaan alkinaaniyu abu caliyin اlashal almarwasiyu hiqat lahu tasaaniif rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can moxamed bni camrin can abi salamata can abi saciidin اlkhudriyi qaala nahaa rasuulu اllahi sal l slam can اlmuxaaqalati wاlmusaabana khaalafahum saddexdooda waxaa khilaafay alaswad bnu اlcalaa faqaala wuxuu yihi can abi salamata can raafic bni khadiij marka abu salama siyaalo kala duwan looga wariyey mar abu mar can abi saciid mar can jaabir mar can raafic ayb marba marka yani si mar can abi hurayra wabihi qaala akbaranaa zakariya bnu yaxyaa wahuwa zakariya bnu yaxya asaajiy khayaau ahli yani suna khayaatu suna qaala xadaanaa moxamed bnu yaziid bni ibraahim wa huwa moxamed bnu saciid ayaa la yidhaha awowgiisaa loo nisbeeyey mxamed bnu saciid ibn yaziid altustariy abu bakr maqbuulun nasaa-i ibnu maajah baa u wariyaan imaamu dahabi waa towhiiqiyey kitaabkiisa kaashifka an ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bnu xumraana wahuwa abu cabdiraxmaan albasriyu saduuqun yukhdi yukhdiu qaliila rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqan wamuslim abu dawuuda wاnasaaئي qala xadaanaa cabdulxamiid bnu jacfar wahuwa alansaariyu saduuqun rumiya bilqadar warubamaa wahim can اlaswad bn اlcalaa wahuwa haqafiyu hiqat rawaa lahu muslimu wاnasaa'iyu can abi salamata can raafici bni khadiijin ana rasuula اllahi sal l slm nahaa can اlmuxaaqalati wاlmusaabana rawaahu lqaasimu bnu muxamed ayaa xadiidka wariyey can raafic bni khadiij hadda waxaa laga baxay abu salama riwaayaadkiisa hadda maxaa la gelaa marka waxaa la gelayaa alqasim bn mxamed bn abi bakr ayuu gelaa wa bihi qaala akbaranaa cam marka qaasim wuxuu mutaabacaynaa abu salama hadda yani waxaa siman qaasim ibnu moxamed iyo abu salama wa bihi qaala akbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas qaala xadaanaa abu caasim wahuwa nabiil qaala xadaanaa cuثmaan bnu mura wahuwa albasriyu mowla quraysh laa ba'sa bihi rawaa lahu muslimu wannasaa'iyu qala sأlt الqasma ayaan su-aalay can اlmusaaracati faxadaثa can raafic bni khadiij ana rasuula اlahi sal ly slm nahaa can اlmuxaaqalaةi wاlmusaabana qaala abu cabdالraxman waa alimaamu الnasaa-i sidaana waxaa dhahaayo dadka ka warinaya nasaa-i kitaabka abu bakr ibnu suni oo kale qaala abu cabdالraxman maraة أkhraa ahbaranaa cmr bnu caliyin qaala qaala abu caasim meeshii hore xadaanaa abu caasim ay ahayd moogtahay can cuثmaana bni murata qaala sa'ltu اlqasima can kiraa'i اlardi baan su-aalay faqaala wuxuu yihi qaala raafic bnu khadiij ina rasuula اllahi sal l slam nahaa can kiraa'i اlardi nebigu wuxuu reebay dhulka kirayntiisa kiraa' lardina waa muxaaqala oo hadda ma kala duwana ayb waاkhtulifa calى saciid bni اlmusayab riwaayadka qaasim intaas uga baxay saciid bnu lmusayab ayaa xadiidka haddana la iskugu khilaafay korkiisa wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu lmuhanaa qaala xadaanaa yaxyaa wa yaxya bnu saciidin alqaطaan can abi jacfarin alkhaطmiy wasmuhu cumayr bnu yaziid waayo magaciisa wa huwa saduuq rawaa lahu asxaabu sunan اlarbaca qaala arsalanii camii adeerkay baa idiray iyo wagulaama lahu aniga iyo ana wagulaaman lahu ani addoon ou lahaa ilaa saciid bni lmusayab ayuu iid ayuu noo diray as'aluhu can ilmusaaracati anuu su-aalayo nabiga saciid musaaracada yani saciid ibnu lmusayab faqaala wuxuu yidhi kaana bnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa laa yaraa biha ba'san saciid wuxuu yidhi ibnu cumar dhib uma arki jirin xataa balagahu can raafic bni khadiij ilaa uu ka soo gaaray xadiidun xadiid falaqiyahu waa la kulmay faqaala raaficun wuxuu yidhi atan ata nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigaa wuxuu u yimid banii xaarihata reer banii xaariha fara'aa zarcan wuxuu arkay abuur bal yacni abuur baxaayo dalag ayuu arkay dalag baxaayo faqaala wuxuu yidhi maa axsana zarca duhayrin duhayr dalagiisu alla maxaa ka wanaag badan wanaag badana faqaaluu waxay yidhaahdeen laysa liduhayr duhayr iskama laha faqaala wuxuu yidhi alaysa ardu duhayr dhulku miyounan ahayn dhulkii duhayr qaaluu waxay yidhaahdeen balaa inuunan ahayn iska daaya dhulku waa leeyahay walaakinahu asracahaa laakiin qof ayuu ka kireeyey oo uu markaa inuu beerto u ogolaaday asracahaa yacni waxaa weeyaan acdaahaa gayrahu liyasracahaa biujratin qof kaleu u dhiibay beerta inuu beerto ou fasho ujrana ou bixiyo kiro faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama nebigu wuxuu yihi khuduu zarcakum beertiina idinka la wareega oo qaata warudduu ilayhi ninka kiraystay u celiya nafaqatahu nafaqadiisa yani wuxuu leeyahy beerta maadaama dhulka idinka aada leedihiin dhulkan beerta ku taallo idinka qaata ninkaana qarashkii ka galay u celiya marka macnuhu sidaas meeshaa marka culimada qaar waxay ka qaateen haddii qofka qof dhulkiis ou fasho biduuni idnihi markaasoo kale maxaa la yeelaa marka qarashkii ka galay in loo celiyo oo la yidhaha wixii adiga kaa galay qaado orod iska tag oo marka dhulkii ninkii iska lahaa ou beertii isaga isku qaato xadiidka qaarnaad waxay tilmaamayaan laysa licaraqin daalimin xaqun yacnii dhidid ama xidid oo saaxibkiisa oo wax dulmiyey wax xaqa ma laha oo marka inuu dhihi karo anigu waxna ku siin maayo wax ma hayee gooso waxaan shaf yacni gur ama jejebi aday kuu taallaa marka marka sidaana waa waa xaq uu le waa yeeli karaa haddii uu doonana waxaagan kuu celinaa iga tago u dhihi karaan ayb qaarkoodna dalaga iyo waa kala saaraan geedaha dalaga oo kale wax saddex bil iyo wax lamida ku eg waa ujraa laga qaadi karaan markay fasalku ou goostana hore waa tega laakiin haddii ay tahay geedo ama geed mirood wixii ay yihiin ee geed miroodka siibidiisuna waa dhib badan tahay waqti dheer u iska baxaa u gaaraa haddii marka la yidhaaha la siibana waa dhib marka qofkii waxay leeyihiin markaas oo kale yacni in la yidhaahdo waxaa lagu celinaa iska bax haddii marka ay isku mari waayaanna geedaha ninkii iska lahay ha rifto oo meesha haka ha ka bixiyo meeshuu geysanaa isagay jirtaan weliba wuxuu ku yeelanaa dhulka simidiisa ujrada dhulka lagu simaayo ninkan bikayri idnihi wax iskaga dhul iska galay ouna lahayn beertii dhulkii wixii lagu simi lahaa naqsi hadduu jiro waxaasna waa ku daraa waa laga rabaa ayb qaala wuxuu yidhi faakhadnaa zarcanaa beerteennii baan qaadanay waradadnaa ilayhi waanan u celinay nafaqatahu baan u celinay nafaqadii wixii ka galay qarashkii warawaahu taariqu bnu cabdiraxmaanna waa wariyey xadiidka wahuwa albajaliyu alaxmasiyu alkuufiyu saduuqun lahu awhaam can saciidin ayuu ka wariyey wakhtulifa calayhi fiihi waana la iskugu khilaafay wbihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abulaxwas can daariqin can saciid bn اlmusayab can raafic bni khadiij qaala nahaa rasuulu lahi sal l slam can اlmuxaaqalati wاlmusaabanati wa qaala wuxuu yihi wa qaala wuxuu yihi inamaa yasracu halaaatun saddex ayaa beertaan rajulu lahu ardu nin dhul leh fahuwa yasracuhaa waa beerana ow rajulu nin munixa ardan dhul loogu loogu deeqay fa huwa yasracu wuxuu beeranayaa maa munixa wixii loogu deeqay ow rajulun ama nin istakraa ardan dhul kiraystay bidahabin ku kiraystay ow fidatin lacag yani nin dhul kiraystay dhul nin uu leeyahay beeraan ka falanaa buu yidhi lacagaa laga qaadaa saddexdaas marka xadiidka dhulka in la kireeyo oo lagu kireeyo dahab iyo fido waa bannaan tahay axaadiidta raaficna waxa ka soo baxaya in lagu kireeyo dhulkaa waxa ka soo baxaya in lagu kireeyo layraa waxa ka soo baxo saddex meelood meel afar meelood meel ayaad leedahay ayaad leedahay inta kale anaa iska leh nahyigu marka kuwaasuu ku dhacaa mayazahu israa-iilu khilaafkii marka waa kan mayazahu israa-iilu israa-iil waa soocay can daariqin isagoo daariq ka warinayo faarsala alkalaama alwal hadalkii hore mursal ahaan uu wariyey qeybta hore wa jacala alakhiira inta dambe inamaa yasracuda wixii ka dambeeyo min qowli saciidin buu ka dhigay oo maqduucuu ka dhigay hadday marka qof xadiidkii kala soocay iyo qof aan kala soocin iskhilaafaaanna labadooda kee xaafid ah qofka wax kala soocaya cindahu ziyaadatu cilmin wbihi qaala akbaranaa axmed bnu sulaymaan waatan marka riwaayadaas qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu muusa wahuwa baadaam qaala akbaranaa israa'iilu can طaariqin can saciidin qaala nahaa rasuulu llahi sal l slama can ilmuxaaqala qeybtii hore waa taas marka saciid inuu yidhaha nahaa rasuulullahi maxay noqonaya mursal saciid waa taabici rasuulku u tiiriyey waa mursal ayb faarsala alkalaam alwal marka waa kaas qaala saciidun saciid wuxuu yidhi markaa buu yidhi fadakara naxwahu intii dambe u sheegay marka inamaa yasracu hadalkan dambe marka inamaa yasracu min kalaami nabiyi maahna waa min kalaami saciid rawaahu sufyaanu thawriyu can daariqin sufyaanu thawri baa daariq ka wariyey waa daariq bnu cabdiraxmaan wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu caliyin wahuwa raqiyu abulcabaas alcataar hiqat rawaa lahu الnasaa-iy wa huwa ibn maymuun waayo moxamed bn cali bni maymuun qaala xadaanaa moxamedun wa huwa moxamed bnu yuusuf alfiryaabiy qaala xadaanaa sufyaanu waa thawri sufyaan bnu saciid can daariqin qaala samictu saciida bna almusayab yaquulu laa yuslixu zarca gayra halaatin abuurka uma suubado gayru halaatin saddex waxaan ahayn yacni beerashada saddex unbay u suubataa ayb ardin yamliku raqabatahaa saddexda midkood waa nin dhulkaa caynteeda milkiyey nin dhulkii iskale waa beero karaa dhulkiisa ow minxatin ama deeq ayuu ku beeranaa ninaa ugu deeqayo iska beera buu yidhi dhul dhulkan ow amase ardan baydaa'a dhul cad yasta'jiruhaa ou kiraysanaayo ninkii iska lahaa bidahabin aw fidatin dahab ama fido uu ku kiraysanaayo riwaayadan dambe marka muxuu keenay alimaamu nasaa-i inuu ku xoojiyo riwaayada israa-iil israa-iil iyo suf iyo yacni iyo israa-iil iyo sufyaanu thawri baa iswaafaqay qeybta dambe inay tahay min kalaami saciid ay isku waafaqeen warawa zuhriyu lkalaama alwala zuhri wuxuu wariyey hadalka hore can saciidin buu ka wariyey mursalan isagoo ah naha can ilmuxaaqalatidi marka labadiiba midkan hadalka dambe inuu mudraj min kalaami saciid uu yahayna wuxuu u keenay mutaabaco xoojiso nahaa can ilmuxaaqalatina mursal ahaan in lagu wariyey mid xoojiso u keenay iyadana qaala alxaariث bnu miskiin qira'atan calayhi wa ana asmac buu yihi can ibni اlqasim qaala xadaanii maliku can ibni shihaabin can saciid bn اlmusayb ana rasuula اllahi sal l slm nahaa can ilmuxaaqalati wاlmusaabanati marka labadii marka wuxuu ku socdaa marka hab yacni xusnu tasniifuu ku socdaayo markii hore wuxuu keenay xadiidkiio marfuucoo nebiga loo kor yeelay dabadeed khilaafuu sheegay oo saciid xadiidka horena mursal inuu yahay mursal ahaan in loogu kor yeelay qeybta dambena min kalaamihi inay tahay ayaa israa-iil ka soocay riwaayada israa-iil mudraj mudrajka tilmaamaysay ayuu wuxuu ku xoojiyey middii sufyaanu thawri middii marka daariq yacni middii daariq ee israa-iil oo qeybta hore inay mursal tahayna zuhri buu xaggiisa uga xoojiyey mutaabaca marka oo qaasira ah waa middaan middaan dambe waayo can ibnu shihaab yacni wuxuu la sinan yahay daariq daariquu la sinan yahay marka mutaabaco qaasiro ahna waxaa helay waxaa helay israa-iil xagga sufyaan oo ha qeybta dambe ana mutaabaco taamou ka helay ayb qaala warawaahu moxamed bnu cabdiraxmaan bni labib bni labibata can saciid bn اlmusayb buu xadiidka ka wariyey faqaala can sacd bn abi waqaas nin kale asaga waxuuba ka dhigay saciid xadiidka waxaan isku haynay waa mursal ahaan iyo qeyb dambe mudraja iyo isagoo mutasil musnad ah oo uu yidhi marka riwaayada hore abulaxwas can daariq can saciid bn musayb can raafic bni khadiij yaan haynay hadda waxaa soo kordhay moxamed bn cabdiraxmaan bni labibata oo xadiidka ka dhigayba can saciid bn musayb can sacdi bn abi waqaas min musnadi sacd ayb wabihi qaala akbaranaa cubayd llahi bnu sacd bni ibraahim qaala xadaanii cami qaala xadaanaa abi can moxamed bni cikrimata huwa almaqzuumiy waa maqbuul ninkan can moxamed bni cabdiraxmaan bni labibata waa daciif daciifun kahiiru lirsaal rawaa lahu abu daawuuda waannasaa-iy marka ninkan daciifka ayaa xadiidkii warinayo can saciid bn lmusayab can sacdi bni abi waqaas qaala kana asxaabu lmasaarici beeraleyda dadka ah waxay ahaayeen yukruuna waa kiray jireen fii zamaani rasuulillahi sal l slam waqtigii nebiga masaaricahum beertooda bimaa yakuunu waxay ku kirayn jireen waxa ahaanayo cala asaaqi min azarci meelaha yacnii waraabka helayso oo waxay leeyihin meesha waraabka helaysa oo kelig u dhow anaa wixii ka soo baxo anaa iskale ninka dhulka lahaa dhahayo meelaha kale wixii ka soo baxana adaa leh fa jaa-uu rasuula اllahi sal ly slam nebigay u yimaadeen fakhtasamuu way doodeen fii bacdi dalika arrimaha wax ka mida qaarkood fanahaahum rasuulu llahi sal l slam nebigu waa reebay an yukruu bidalika sidaa inay ku kireeyaan wa qaala waxa uu yidhi ukruu bidahabi waalfida dahab iyo fido ku kireeya yacnii lacag ku ijaara lacag lacagtii waa la ogolyahay marka dahabka iyo fidada lacagay ahaa jireen waagii hore ayb marka qofka in la yidhaha anuu fasalkiiba kun dollar laba kun isii fasalkeeda waa bannaan tahay laakiin inaad tidhaahdid beertan fal qeybtan wixii ka soo baxo anaa iska leh meelahaas wixii ka baxana adaa iska leh waxaa laga yaabaa marka in kan uu nabad galo kanna uu baaba-o kan inuu baaba-o kanna nabad galo dood aynan dhammaanin marka sidaasna waaye waxyaabaha nebigu sal ll ly slam uu reebay qaala waqad rawaa hada alxadiida sulaymaanu ayaa wariyey sulaymaan bnu yasaar waa axad lfuqahaai sabca can raaficin haddana xadiidu sulaymaan uu soo galay saciid waa ka baxay marka midkan hadda u dambeeyey maadaama nin daciifa ou musnad sacad ka dhigay kuwa kalea ka xoog badan marka ayb waqad rawaa hada alxadiida sulaymaanu ayaa wariyey can raaficin faqaala wuxuu yihi can rajulin min cumuumatihi raaficna isaga ma warinaayo toose nebiga uga warin maayey wuxuu leeyahay can rajulin min cumuumatihi nin marka adeeradii ka miduu ka warina wabihi qaala akhbaranii ziyaad bnu ayuba qaala xadaثana bnu culaya qaala akhbaranaa ayubu can yacla bni xakiimi wahuwa haqafiyu almakiyu hiqat can sulaymaana bni yasaari can raafic bni khadiijin qaala kunaa nuxaaqilu biاlardi dhulka ayaan kiray jirnay wax ka soo baxo calaa cahdi rasuuli llahi sal ll ly slam waqtigii nebiga fanukriyaha waxaan ku kiray jirnay bihulutii warubuci saddex meelood meel afar meelood meel iyo wadacaami cunto almusamaa la magacaabay cuntada la magacaabay marka waxay noqonaysaa dhulkaanaan kaa kireeyey waa ka shaqaynaysaa waa beertaad ka shaqaynaya wixii kasoo baxa anaa leh adigana waxaad iigu imaanaya konton kintaal siddeetan kintaal lixdan kintaal adba waxay noqoto cunto la yaqaano ayb musama ayb fa jaa-a daata yawmin maalin ayaa waxaa yimid rajulun nin min cumuumatii adeeraday ka mid a faqaala wuxuu yihi nahaanii rasuulu llahi sal l slam nabiga wuxuu iga reebay can amrin arrin kaana lanaa naafican annaga noo ahaa wax na anfacayo wa dawaaciyat اllahi wa rasuulihi alle rasuul daacadoodaana anfacu lanaa noo anfac badan nahaanaa wuxuu naga reebay an nuxaaqila biاlardi dhulka inaan wax ka soo baxayo wax kamida ku kirayno wanukriyahaa bihuluثi warubuci wadacaami lmusamaa inaan ku kirayno wa amara raba alardi dhulka ninka iskale wuxuu amray an yasracahaa inuu beerto ow yusricahaa ama qof beerta inuu iska siiyo wa kariha kiraa-ahaa kiraynteedana waa nacay wamaa siwaa daalika iyo wixii waxaa ka soo haray marka wamaa siwaa daalika maxay ku dhaceen yani wamaa siwaa daalika oo min haadihi lmucaamala mucaamaladan ayb ama in la yidhaahdo wamaa siwaa daalika wixii kaas ka soo haray fa jaa-izun waayo in la dhaho waa bannaan tahay labada macnoba marka waa usoo bataa in la cadfo iyo in jumla mustaanafa inta laga dhigo jawaab loo soo qadaro wamaa siwaa dalika wixii intaa ka soo haro fa jaa-izun waayo fa huwa jaa-izun qaala ayuubu lam yasmachu min yaclaa inqiaacu ku cilaynaa marka ayuub ibnu abi tamiimat asakhtiyaaniy yacla bnu xakiim xadiidka kama maqlin ayuu yiri daliilkeeduu keenaa marka wbihi qaala akhbaranii zakariya bnu yaxya qaala xadaanaa mxamed bnu cubayd qaala xadaanaa xamaadu can ayuuba qaala kataba ilaya yacla bnu xakiim yacla bnu xakiim ayaa iisoo qoray buu yidhi ayuubaa dhahayo inii samictu sulaymaana bna yasaarin baan ka maqlay yuxadidu can raafic bni khadiij qaala kunaa nuxaaqilu larda nukriyaha bihuluثi wاlrubci wاطacaami اlmusamaa meeshaas marka muxuu ka wadaa marka ayubu lam yasmachu min yacla muxuu ka wadaa yani wuxuu ka wadaa xadiidka ayuub yacla bnu xakiim xadiidka ugama qaadanin samaac uu ka maqlay ma uga qaadanin ee wuxuu uga qaatay can dariiqi lmukaatabati mukaatabadana waa wej min awjuhi taxamul ka mida wax ma lagu kala qwarin karaa mase laguma kala warin karo khilaafaa ku jiro waxaana xoog badan in wax lagu kala wari karo haddii uu la socdo idin xadiidkiibuu usoo qoray iga warina waa yidhi waa u idmay ijaazana waa ugu daray waxbaa lagu weri karaa markaas awjuhu taxamul de sideeday ahayd oo asamaac min lafdi shaykh iyo alqiraa'a cala shaykh alijaazatu wاlmunaawalatu wاlmukaatabatu wاlclaamu wاlwasiyatu wاlwijaadatu sideedaasay ahaa jirta mid kamida waay marka marka hadalkiisaa hore marka ayubu lam yasmachu min yaclaa ma ka dhalanayo xadiidku inuu munqaic yahay waayo haddii uunan samaac uga maqlin laakiin mukaataba ugauga xadiidka uu uga soo xambaaray mukaataba ahaan mukaatabadu waxay ka mid tahay awjuhda wax lagu soo xambaaro xadiidka waana saxiix waana yani maqbuul qaala warawaahu saciidu can yacla bni marka xadiid walbo xadiidka uu ka dambeeyo kan hore calaaqow laleeyahay ama waa daliil ama waa mutaabaco u yahay wax iska layska dhigay maaha nadaamay isaga ugu socdaan ayb qaala rawaahu saciidu waa saciid bn abi caruuba can yacla bni xakiim hadda markii hore maxaan soo haynay ayubu can yacla bni xakiim saciid can yacla bni xakiim hadda gale ayb wbihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadaanaa khalid bn اlxaariث can saciidi can yacla bni xakiim can sulaymaana bni yasaari ana raafica bna khadiijin qaala kunaa nuxaaqilu calaa cahdi rasuuli اlahi sal l slam fazacama wuxuu sheegay raafic ana bacda cumuumatihi adeeradiis qaar kamida ataahum inuu u yimid yani isaga inuu ayaga u yimid adeerkaas faqaala wuxuu yihi nahanii rasuulu llahi sal l slama can amrin kana lana naafican wadawaaciyat اllahi warasuulihi anfacu lana qulnaa wamaa daka waa maxay qaala qaala rasuulu llahi sal l slama man kanat lahu ardun qofkii dhul leh falyasrachaa ha beerto ow liyusrichaa ama ha beero qof qof ha beersiiyo oo yacnii qof ha ugu deeqo dhulka beero ha dhaho akhaahu walaalkiisa walaa yukaariyaha younan kiraynin bihuluثin walaa rubucin saddex meelood meel iyo afar meelood meel toona walaa طacaamin musaman cunto la yaqaananayo aanu ku kiraynin shaaficiyada marka meele ay qabsadaan ay ka mid tahay musaaracada ma banaano markay leeyihin laa طacaam musama ah walaa thuluث iyo rubuc la magacaabay meesha kasoo baxaayo saddex meelood meel afar meelood meel walaa wax aan la magacaabin ka waaba kasii daran tahay haddaan la sheeginba beertan fal wixii soo baxaa wax lagaa siina iyada waaba majhuul kii musamaha ahaayay diidayaanba shaaficiyada axaadiidtan bayna u fiirinayaan marka ninba meelow la qaaday oo qaar waxay leeyihiin sababta loo diiday nooca la diiday noocaan ma ahane axaadiidta waa la kala rajaxaa nooca la diiday waxay tahay wax allaale wixii dood aynan ka dhammaanaynin qararna oo ku jiro khiyaano oo ninkii in la yidhaha beertan fal meeshaas wixii ka baxana anaa iskale meeshaasna adaa leh in la yidhaaha laakiin shay macluum ah dhib ma laha qaarna waxay leeyihin maya sababta uu nebigu u reebayba waxay ahayd intii waagii hore oo dadku ay waxhaysanin oo muwaasaadka iyo dadka in la xiriiriyo oo wax loogu deeqo oo inaan wax laga qaadanin mar walba iyo waqtiyadii laysfaray ay ahayd ay dhahayaan qaarkood markii dambe laakiin waa la ogolaaday oo dadku xoogaa ay heleen qaarna waxay leeyihin nahyigu waaba iska karaaha maana nahyi taxriim maba ahan oo ibnu cabaas iyo waa tuu lahaa marka yacni nebigu wuxuu leeyahay walaalkiis inuu ugu deeqaa khayr badan hadda laakiin waajib marka ma aha ayib shaaficiyada iyaga meelay ka mareen oo musaaraca ma banaanay yihaahdeen musaaqaad waa bannaan yahay marka farqiga musaaqaad iyo musaaraca u dhexeeya waa maxay musaaqaadku geed mirood waayo geedkan geed miroodkaa cambaha ama liinta ama timir ka shaqey shaqaduu ninkan qaadanaa wuu ka shaqaynayaa wixii geed nafcigiisa u laabanayana ee qarash ah waxaa laga qaadaa ninka iska leh hadhow marka geedkaas waxa ka soo baxo sanadkaas iyo waxbaa uu ku yeelanaa ninkan qofkan hadba wixii kasoo baxo ayaa nus thuluth rubuc hadba wixii la doonaa laga siinaa marka isaga wuxuu leey waa bannaan tahay qisadii khaybarna geedahaasuu ku xambaaray musaaracaduna waxay ahayd buu yidhi tabac haddii marka beer geedo waaweyn oo geedmirood uu ku yaallo inta geedmiroodka u dhexeeya haddii galeey iyo masage iyo lagu abuuro waa bannaan tahay buu leeyahay marka in musaaracada noocaas li tabacay u bannaan tahay asal ma ahan uu leeyahay waxaa la diidayana waa asaalatan culimada muxaqiqiinta laakiin shaaficiyada ka yani in badan oo ka mida inay bannaan tahay ay ishaarayaan ibnu jamaaca kitaabubu ka alifayba musaaracadaan qaala rawaahu xandalatu bnu qays ayaa xadiidka wariyey isagana can raaficin buu ka wariyey xandala marka adda wuxuu la simanaana sulaymaan bnu yasaar can raaficin iyo abu salamay raggaasuu la simeeyey fakhtulifa calaa rabiicata fii riwaayatihi rabiicatu bnu abi cabdiraxmaan ayaa la iskugu khilaafay yani marka riwaayada rabiica uu ka warinaayo xandala ayaa khilaaf ka yimid wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillahi bn lmubaarak qaala xadaanaa xujayn bnu lmuhana wahuwa alyamaamiyu abu cumar hiqatun qaala xadaanaa leyth can rabiicata bni abi cabdiraxmaan can xandalata u fiirsa leyth rabiicuu ka wariyey can xandalata bni qays can raafic bni khadiij qaala xadaanii camii buu yidhi annahum kaanuu yukruuna alarda dhulkay kirey jireen calaa cahdi rasuuli illahi sal l slam bimaa yanbutu cala alarbicaa'i meelaha marka biyuhu ay maraan wax ka dhalanayo iyo wa shay-in min azarci wax zaraca ka mida beeraha yastathnii saaxibu lardi midka dhulka leh ayaa soo reebanayo meeshaan wixii ka baxo iyo kaas iyo anaa iskale gaar ahaan fanahaanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigaa naga reebay buu yihi can dalika kaagaas faqultu liraaficin baa waxaan ku idhi fakayfa kiraa fakayfa kiraahaa biddiinaari wadirhami in dirham iyo diinaar lagu ijaaro lagu kireeya say tahay faqaala raaficun wuxuu yihi laysa bihaa ba'sun biddiinaari wadaraahimi diinaar iyo daraahim in lagu kireeyaa dhib ma laha riwaayaadkiisii hore marka mutlaqa ahaa nahaa can kiraa-i l ardi tanaa laga reebaa marka marka dahab iyo fida lagu kireeyo nahyiga ma ku jirto hadda marka riwaayadan xandala maxay soo kordhisayna dahab iyo fida horta inaan la diidanayn laba haddana maxay soo kordhisay waxaa nebigu reebay inay tahay sifo gaar ah oo dood ay ka imaaneyso intaana anaa ii falaysaan wixii bee keliga ka agdhow waxa biyaha ka dheerna adaa wixii ka soo baxo iska leh taas waa midda uu diiday qaala khaalafahu lawsaaciyu haddii lagu yihi rabiica la iskugu khilaafay awsaaci marka yow khilaafaana leyth wabihi qaala akhbaranii lmugiiratu bnu cabdiraxmaan wahuwa abu axmed alxaraaniyu hiqatu qaala xadaanaa ciisa huwa bnu yunus qaala xadaanaa alawsaaciyu can rabiicata bni abi cabdiraxmaan can xandalata bni qaysin alansaariy qaala sa'altu raafica bna khadiijin can kiraa'i lardi biاdinaari walwariq faqaala wuxuu yihi laa ba'sa bidalika dhib ma leh mukhaalafada marka maxay tahay wajhu lmukhaalafa khaalafahu alawsaaciyu buu yihi awsaaci laytw khilaafay muxuu ku khilaafay marka haa midii hore wuxuu ka dhigay can cami raafic midkaana can raaficinba waha laftiisa mukhaalafada midiin muuqato leyth can rabiicata can xandalata can raafic bni qadi khadiij qaala xadaanii cami fiirso kana waa maxay sa'altu raafica bna khadiij can kiraa'i lardi biاdinaari walwariq faqaala laa ba'sa bidalika inamaa kana annaasu xadiidkii uba sheegaa marka markaana raafica warinaayo markii kalena camu raafic faqaala laa ba'sa bidalika ayuu yihi inamaa kana annaasu calaa cahdi rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalama yu-aajiruuna waxay kireynayeen cala almaadiyaanaati meelaha biyaha ay maraan kanaalada iyo wa aqbaali اljadaawili keliyada meelaha kukusoo aadan aljadaawil waa jamcu jadwal jadwalna keligaa la dhahaa ama kanaalka fayaslamu haadaa kan ayaa badbaadayo wayahliku haadaa kanna waa halaagsamaaye wayaslamu haadaa kana badbaadaayo wayahliku haadaa kana halaagsamaaye falam yakun linnaasi kiraa-un ilaa haadaa u fiirso dadku ma aynan qabin kiraysi ilaa noocan unbay ku kala kiraysa jireen bis falidalika zajara canhu kan dartii ayaa nebigu u reebay oo u canaan dadka kaga canaantay fa amaa shay-un macluumun wax la yaqaano madmuunun oo la damaanayo falaa ba'sa dhib ma laha shayga la damaanayo marka muxuu noqon karaa saddex meelood meel afar meelood meel cunto la yaqaano waxaas dhan uu noqon karaa falaa ba'sa qaala waafaqahu maliku bnu anasi calaa isnaadihi malik markiiu waafaqa wsaaci wa khaalafahu fii lafdihi xagga isnaadku ku waafaqay malik awsaaci laakiin matniga xoogaa ku yar khilaafa wabihi qaala aqbarana marka markuu leeyahay waafaqahu malik labadii riwaaye iskhilaafsanayd midii leyth iyo midii awsaaci ta awsaaci u rajixi rabaa wbihi qala akbaranaa cmr bnu caliyi qala xadaanaa yaxya qala xadaanaa malik can rabicata can xandalta bni qaysi qala sأltu raafic bna khadiijin can kiraa'i اlardi faqaala nahaa marka musnad raafic waay taasuu ku waafaqay malik awsaaci nahaa rasuulu lahi sal l slam nabigu wuxuu reebay can kiraa'i اlardi buu reebay qultu bالdahabi wاlwarq qaala laa maya inamaa nahaa canha bima yakruju minha wax ka soo baxay in lagu kireeyo faama adahabu walfidatu falaa ba'sa dahabka iyo fidada dhib ma laha marka matnigan kii hore waa ka duwan yahay soo ma aragtid kii hore wuxuu sheegaya hab gaara oo dadku wax ku kala kiraysa jireen qaala warawaahu sufyaanu thawriy radia allahu canhu can rabiicata walam yarfachu sufyaanu thawri isagoo rabiica ka warinaya xadiidka nebigu uma koryeelin waatan riwaayadiisii wabihi qaala akbaranaa mxamed bn cabd لlahi bn اlmubaarak can wakiicin qala xadaanaa sufyaan can rabicata bn abi cabdالraxman can xandalta bni qays qala sأltu raafic bna khadiijin can kiraa'i اlardi اlbaydaaءi dhulka cad in la kireeyo bidahabi wاlfida lagu kireeyo faqaala xalaalu laa ba'sa bihi faqaala raafic wuxuu yihi xalaalu laa ba'sa bihi waa xalaal dhib ma laha dalika fard اlardi dhulka qadarkiisa iyo fardkiisa waay ayuu yihi kaas in dahabiyo fidlo lagu kireeyey marka hadalkan rasuulka uma koryeelin soo uma jeedid waa min kalaami raafic ayb marka rabiica marka sufyaanna can rabiicata can xandalata wuxuu ka dhigay mowquuf malik iyo awsaacina iyo leyth horta way rafciyeen waxay isku khilaafeen saddexdooda leythna wuxuu ka dhigay can raafic can camihi malik iyo awsaacina waxay ka dhigeen can raafic ibni khadiij labadoodana waa iskhilaafeen oo xagga sanadkay iska waafaqeen laakiin xagga matniga waa kala jeedaan waa iskhilaafeen malik iyo awsaaci waxaan marka riwaayaadkan dhan in lala socday u baahan yihiin keliya matniga keliya ha iska fiirsan maanta dhan hal matni oo marka isku macno ah soo noq noqonayo ujeedku maxay tahay hadhayn waayo riwaayaadkan oo dhan hadhow waxaa ka soo baxaayo axaadiidtan tirada badan sida loo jamcinayo ama sida loo kala rajaxayo ayb rawaahu yaxya bnu saciidi can xandalata bni qaysi warafacahu kamaa rawaahu maliku can rabiicata siduu uga wariyey waatan marka وبه qال أخبرnا يحyى بن xبيب بن عربي في xadيiثه عن حmاd بن زيد عن يحyى بن سعيد عن xنdلة بن qayسi عن rافع بن khديiج qال نهاna رsuل الlhi صلى اه سلم عن kirاءi أرضina وlm ykن يومئذi ذhب وlaa فiضة maba jirin fakana الرaجل يkrي أرضه buu kireynaya عlى الربيع والأqباal meesha markaa biyuhu ay ku badan yihiin iyo meesha biyaha kasoo horjeeda iyo wa أشhyaaء macluumaة iyo waxyaaba la yaqaano wasaaqahu xadiidka u kaxeeyey marka waayahay kadib markaa da markaa saalim uu gela haddana baabki saalim baabu saalim ayuu gelayaa oo saalim ibn cabdillahi bni cumar raafic uu ka warinaya axaadiidtan marka mixwarkeeda waa raafic ibnu khadiij taabiciintii waa weyneyd baa marka hadba mid ka warina midkaa iyo riwaayaadkiisau marka hadba hadba qeybu u sheega baab baab waayo marka hadda waxaan kasoo baxnay baabkii marka xandala oo rabiica uu ka warinayo waxaan haddana soo galnay marka baabu saalim uu galaya waa dheeryahay marka baabkan hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih